بسم الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار waxaan kusoo jirnay kitaabkii usuul iimaan sheekh maxamed abdulwahaab iska lahaa annagoo kaalmaysanayna sharxii sheekh saalex ibn cabdilcasiis ibn maxamed ibn ibraahim al sheekh waxaan weli ku jirnay baabkii sagaalaad baabu taxriidi calaa talabi alcilmi wa kayfiyati talab isku tirtirsiin la isku tirtirsiiyo cilmi raadintii iyo sida cilmiga loo raadiyo waxaan soo gaarnay xadiidkii boqol iyo tobanaad وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعود waxaa laga wariyay allah ka raali noqde inuu yidhi rasuulka alle sal ly slam wuxuu yidhi nadara allahu cabdan alle ha ifiyo oo ha qurxiyo wejiga addoon samica maqaalatii aniga xadiidkaygii maqlay oo fa xafidaha maqaaladii markaa xifdiyey oo qalbiga ku weeleeyey ama qoraalba wa wacaahaa xifdigeedina ku dadaalay oo ku celceliyey wa addaahaa haddana soo gaarsiiyey dadkii oo baray fa rubba xaamili fiqhin badanaa qof cilmi xambaarsan oo soo guuriya laa fiqha lahu isagu laakiin aan fahamkiisu saas u xoog badnayn laakiin haddana ajir buu helayaao maadaama uu dadkii u soo guuriyey khayrkii iyo xadiidkii iyo cilmigii saasuu abaalmarin ku helayaa iyo thawaab iyo ajar wa rubba xaamili fiqhin badanaa mid cilmi sida oo isagu hadde wax yaqaana oo fiqhi leh ilaa man huwa afqahu minhu haddana usii qaaday oo sii gaarsiiyey qof kasii fahmo badan isaga qofkaas kaloo lasii gaarsiiyey ee kasii fahmada badan isaga oo kasii fiqiga badan yaa wuxuu kala soo baxayaa cilmigii la gaarsiiyey iyo xadiidkii la gaarsiiyey wax aanu maaragtay fahmay ninkii soo guuriyey ama waxaa dhici kartaba qofkan uu soo guurinaayo inuu macnaha noqdo qof isaga ka fiqi badan yacni markaas waxaa dhici karta inaanu yani ka fiqi badnayn laakiin gadaal dambe alla cilmigu u furo oo dadaalo oo uu noqdo marka mid ka faham badan oo ka fiqi badan kii marka hore usoo guuriyey xadiidka halaathun buu leeyahy marka rasuulku sal slam saddex waxyaabood laa yagilu calayhinna qalbu mu'min intaba uu ku sugan yahay qofka mu'minkaa saddexdaas waxyaabood qalbigiisu ma fasaado xiqdiyo xumaanu ma gasho saddexdaas maxay yihiin wa ikhlaasu alcamali lilaahi waalnasiixatu lia'immati almuslimiina wa lusuumu jamaacatihim waa in allah camalkii loo saafi yeelo oo towxiidku lagu dadaalo cibaadadii alle lagu gaar yeelo oo keligiis la caabudo wixii la samaynaayana allah dartiis loola jeedo oo aan adduunyo laga doonaynin iyo wax ku hel ama xoolo ha noqdaan ama maaragtay manaasib ha noqdaane waalnasiixatu lia'immati almuslimiin tan labaadna waa maxay waa in loo naseexeeyo dadkii muslimiinta madaxda u ahaa oo xaqii loo bayaamiyo dadkii la jeclaysiiyo aan lala dagaalamin intaba ay muslimiin ay yihiin wa lusuumu jamaacatihim iyo jamaacadii muslimiinta in la laasimo ha noqoto xagga cilmiga iyo fahamka iyo caqiidada ha noqoto inaanu wixii saxaabada laga soo guuriyey oo diin ahaa oo iyagu ictiqaadsanaayeen aanu khilaafin ama ha noqoto laasimada laasimayo dowladdii iyagu marka ay lahaayeen oo aan maaragtay lagu kicin maxaa marka loo leeyahay laasima jamaacadii muslimiinta fa inna dacwatahum maxaa yeelay dacwadoodu iyaga tuxiitu man waraa'ahum dadkii ka dambeeyey yay koobtaa ixaatadaas kolley laba macnaa lagu sheegay oo shuraaxdu ay ku sheegaan ibnu cabdilbari oo kale wuxuu leeyahay de dadkaas saddexdaas waxyaabood laga helay qalbigooda jiro iyo munaafaqnimo kuma weynaato kuma xoog yeelato marba hadduu camalkii alle u saafi yeelaayo uu allah keliya ula jeedo jamaacadii muslimiintana laasimaayo mankii madaxda ahana u naseexaynaayo marka dacwadoodu waxay maaragtay koobtaa gadaashooda oo gadaal bay ka koobtaa ahlucilmigu waxay ku fasireen buu leeyay ibn cabdilbar in dadkii muslimiinta ahaa ee waddan waddamada ka mida maaragtay joogay ee magaaladii maaragtay caasimadda aheed jooga haddii ninkii madaxda u ahaa uu dhinto oo imaam ka dambeeyeen aanay markaa haynin oo dadkii magaaladaa degganaa ay imaam magacaabaan oo had meeshii uu maarata ka talinayay ah oo ay ku kulmeen ayagoo ay ku raali noqdeen dadkii ka dambeeyey ee meelaha fogfog deganaa dhinac kastoy ka jiraanba waxaa waajib ku ah inay aqbalaan wixii meesha laga sameeyey sababta inay iyaguna yidhaahdaan anagoon mid kalaan samaysanaynaa oo nalama tashan iyo wax noocaas oo kale ah muslimkii baa maaragtay ku kala tegaaya kelimadii muslimiinta iskhilaafaysa fasaad fara badan baa ka dhalanaya marka waa inay imaamkaas la magacaabay ay daacadiisii soo galaan sababtoo ah waa dacwo koobaysa iyaga oo aanay qofna u bannaanayn inuu ka daba maro waxaa kaloo dacwada lagu fasiray yani allabarigoodii oo kale iyo wixii ay diinahay ay ku sugnaayeen oo qofka muuminka ah hadduu saddexdaa waxyaabood uu haysto ama gaar ahaan jamaacadii uu laasimaayo qalbigiisu ma fasaado maxaa yeelay dacwadoodu waa ay koobtaa isaguna dacwadoodiibuu ku dhex jiraa marka qalbigiisii inuu fasaado laga heli maayo oo ka dhici mayso markii iswaafaqadii ay isku waafaqeen diintii oo ay ku kulmeen yaa waxay u noqonaysaa meel dhufaysa oo kale oo dhagartii shaydaanka iyo baadidii ka badbaadisa sida rasuulku sal ll slam uu yidhi yadullaahi cala aljamaaca gacanti alle waxay maaragtay noqotay jamaacadii korkoodii oo alle waa uu ilaaliyaa baadi waa ka badbaadiyaa ibnuqayim wuxuu leeyahay qalbiga wax xeqdiya iyo xumaani ku baaqi noqon maayaan oo qofkii qalbigiisa xumaan ku sidi maayo marka saddexdaa shay laga helo oo ah ikhlaaskii iyo naseexadii iyo jamacadii la laasimo oo xumaantii bay qofka ka fogeynaysaa oy ka nadiifinaysaa oo ay ka bixinaysaa sababtoo ah shirkiga qalbigu waa uu ku fasaadaa fasaadkii ugu weynaa sidoo kale haddii maaragta aanu qofku naasix ahayn oo uu dadkii khiyaanayo qalbigu waa uu ku fasaadaa hadduu jamaacadii muslimiinta qofku uu ka baxo oo uu bidca iyo baadi la yimaado sidoo kale waa uu ku fasaadaa laakiin saddexdan shay ee rasuulku sheegay sala allah alay wasalam oo ikhlaaskii iyo nasiixadii iyo lusuumuljamaacadii ah qofkii waxa way ka badbaadiyaan laakiin wixii cagsigood oo saddexdaa kasoo horjeeda qalbiga xumaan iyo maaragta madow iyo mugdi yay ka buuxiyaan waxaana lagu daaweeyaa in ikhlaaskii la saafi yeelo nasiixadii maaragtay la xoojiyo sunnadiina la raaco oo bidcadii la iska ilaaliyo rawaahu shaaficiyu walbayhaqiyu fi lmadkhal marka madkhalku waa uun kitaabkiisii macrifatu sunan walaahaar siduu sheegi doono shaarix yani muqadimadiisii waayo uu madkhalku magacaabay kaasuu ku weeriyey bayhaqi shaaficina uun maaragtay kutubtiisa uun mid kamid ah yuu xadiiskaa kusoo arooriyey isagoo kolley aan qiyaasayo inuu usoo daliisanayay in xadiis al aaxaad uu xujo u yahay sababtoo ah addoon xadiiskii rasuulka sal slam soo guurinaya oo dadka sii gaarsiinaya yaa xadiiskuu ka hadlaya bilowgiisa wa rawaahu axmedu wabnu maajah marka xadiiskii boqol iyo kooiyo tobanaad wuxuu ka dhigay wa rawaahu axmed buu yidhi xadiiskan axmed baa wariyey wabnu maaja ibnu maaja wadaarimiyu can zayd ibni thaabit bay ka wariyeen marka tirmidina waa uu weriyey min xadiis ibni mascuud buu ka wariyey marka meeshan rawaahu shaaficiyu walbayhaqiyu fi lmadkhal la yidhi kolley tirmidi in la sheegana way ku fiicneed sababtoo ah tirmidi isla xadiidkan laftiisa oo siyaaqaan ah yuu ku wariyey sunankiisa ibnu mascuudna uu ka wariyey sida hadda halkanba ibnu mascuud looga wariyey ibnu maajana xadiidkii zayd ibn thaabit yuu maaragtay ka wariyey iyo meel kale uu jubayr ibn mutcim uu ka wariyey sharax marka haddaan u nimaado wadaadka kitaabka sharax wuxuu leeyahay meeshan uu leeyahy rawaahu shaaficiyu walbayhaqiyu fi lmadkhal madkhal maxaa laga wadaa madkhalku kitaab marka gaar loo alifay maaha ee waa qeyb kamid a kitaabka macrifatu sunani walaathaar la yidhaah oo bayhaqi uu iska leeyahay kolley sida qaalibka suuqa waxaa laga helaa isagoo toban mujalad meelahaas ah oo sunan walaaathaar uu shaafici soo daliilsaday yuu maaragta ku aruuriyey oo uu asaaniideediina marka uu maaragta raadiyey kana hadlayna marka bayhaqi saddex kutub buu alifay oo ugu gargaarayo madhabka shaafici iyo sida uu wuxu soo daliilsado wuxuu ku leeyahay marka midka koowaad asunan usuqraa baa la yidhaahdaa waana matbuuc kan labaadna waxaa la yidhaahdaa ee bayhaqi alifay asunan wustaa baa la yidhahaa waa ku dhexdhexaada waa kan marka macrifat sunan walaaathaar la yidhaahdo waan idiin sheegay in lagu daabacay toban mujalad kitaabka saddexaadna oo uu ugu gargaarayo madhabka shaafici waxaa lagu magacaabaa assunan alkubraa waa kitaab aada u qiimo badan oo dabacooyin kala duwan la daabacay oo kolley maaragtay dabacooyinkan dambe kolley dhowr iyo toban mujalad ah oo kutubta maaragtay xadiiska laga raadiyo kuwa ugu waaweyn buu kamid yahay sunan alkubraa lilbayhaqi marka sunan alkubraa waa caam buu leeyahay waana kitaab weyn oo la yaqaano isagaan uga caansan kutubta bayhaqi sunan kubraa baa uga caansan marka sunan wusta waa midda lagu magacaabo macrifatu sunan wal aathaar muqadimo dheer bay leedahay oo lagu magacaabo almadkhal ilaa macrifati sunani walaaathaar marka wuxuu kitaabkiisa ku magacaabay macrifat sunan walaaathaar macnaha waa in shaafici uu yaqaano axaadiistii rasuulka sal ly slam axaadiistii iyo aathaartii kutubta imaam shaafici ku jirtay ama um ku jirtay ama mukhtasar musani ku jirtay ama mukhtasar boweyta ku jirtay kutubtii uu qoray oo dhan iyo wixii maaragtay talaamiidiisa ay ka aruuriyeen oo dhan axaadiis ku jirtay buu marka keenayaa ama isnaad ha ku wariyay imaam shaafici oo asaga ka bilaabanaya rasuulkana gaaraya sala alla alay slam ama sanad la-aanba ha ku wariyay shaafici oo ha iska yiraahdo qaala rasuululahi sal ly slam marka waxaad arkaysaa bayhaqiyo kii aan musnadka xataa ahayn oo sanadka aan u sheegin shaafici isagu maaragtay sanad u sameynayo oo wasli ku sameynaya markaas wuxuu rabaa inuu caddeeyo in shaafici uu yaqaanay masaaniidda oo uu sunanka iyo aathaarkan uu yaqaanay axaadiista uu sheegana maaragtay waxaa la helayaa iyadoo musnad ah marka madkhalkaas uu almadkhal ilaa macrifati sunan walaaathaar ku magacaabay iyo muqadimadiisa uu tafsiilaad ku sheegay oo ay ka mid tahay sidii cilmiga xadiiska loo dalbi lahaa iyo sunnooyinkii iyo masaa'il noocaas oo kale ah wuxuuna xoogaa wax ka sheegay bayhaqi imaamu taxaawi oo caqiidada mashhuurka iska leh ood garanaysaan imaam taxaawi isaguna kolley waxaa la sheegay markii hore inuu shaafici ahaa kadibna uu xanafi noqday markuu xanafi noqdana uu bilaabay inuu u gargaaro madhabkii abu xaniifa marka bayhaqi wuxuu leeyahay waxaan arkay buu leeyahay kitaabka sharxu macaani aathaar la yidhaahdo oo haddee taxaawi iska leeyahay waxaan helay buu leeyahay isagoo u tacasubaya dariiqadii xanafiyada marka kitaabkii sharxu macaani aathaar oo taxaawi iska lahaa bayhaqi maaragta waxbuu ka sheego waa duray wuxuu leeyay tacasub buu la yimid oo maaragtay cadaaladdii kuma dadaalin camal buu leeyahy oo si dabiiciya uma soo bandhigin arrimihi wuxuu u xagliyey macnaha imaam abu xaniifa iyo dariiqadiisi oo marka adiladiis sidii la rabay uma isticmaalin buu leeyahy waaadka kitaabkan sharxo sheekh saalaxa wuxuu leeyahy bayhaqina hadda kolley xoogaa tacasubka isaguna kama marnayno wax waa ku jiraan buu leeyahy laakiin wuxuu ku leeyahy tacasubka mararka qaarkood faa'iiduu leeyah ku leeyahy dee waa dhici kartaa qofkii in xamaasadaas iyo wax noocaas oo kale ah uu dadaal uu ku bixiyo oo uu wax keeno laakiin hadda waxaan alle loola jeedin waa dhib badan yihiin marka qaarkoodna de haddii muslimkiiba kala geynayaan waxay noqonayaan de wixii axsaabtii oo kale iyo wax noocaas oo kale ay noqonayaan marka wuxuu ku leeyahay tacasubku marka qaarkood buu faa'iido keenaa sababto bayhaqi markuu shaafici u tacasubay oo kutubtaas alifay buu leeyahy saddexdaas kitaab baa alifay taxaawina markuu abu xaniifa u tacasubay iyo isaguna wuxuu alifay kitaab maaragtay la yidhaahdo sharxu macaani alaathaar iyo kitaab kaloo la yidhaahdo mushkil alaathaar waa laba kitaabo waaweyn si uu maaragta u muujiyo in imaamkiisu uu cilmigan yaqaanay xanaabiladuna waa tacasubaan buu leeyahoo imaam axmed ay u tacasubaan markay tacasubeenna xoogaa axaadiis fara badan iyo sunnooyin fara badan yaa iyagana la faa'iistay buu ku leeyahy oo soo muuqday marka alle xamaasadaas uu qalbigooda geliye buu leeyahay si maaragtay diinkan loo ilaalisho guud ahaanna wuxuu leeyahay haddii shaafici uu wax weriyo dee bayhaqina waa weriyey sababto bayhaqi wixii shaafici u weriyo dhan buu soo wada aruuriyey si darteed aimada badankoodu yacni ee culammada xadiidka ah shaaficiyi bayhaqi islama sheegaan oo ma yidhaahdaan rawaahu shaaficiyu walbayhaqiyu ee ama bayhaqi bay ku gaabsadaan ama shaaficii ku gaabsadaan sababtoo ah midkood midka kale uu ku tusinayaa marba haddii xadiis laga hadlaayo laakiin anigu kolley waxaan arkay in shiikha kitaabkan qoray uu kolley cuskaday sida daahirka ah kitaabka la yidhaahdo mishkaat almasaabiix oo uu leeyahay tabriizi oo dhintay toddoba boqol iyo kow iyo afartankii hijriyada saasuu u weriyey xadiidka markaasuu yiri rawaahu shaaficiyu walbayhaqiyu fi lmadkhal marka de culimaduna de cilmiga waa kala qaataan wax lala yaaba maha wadaad kitaabka sharxu wuxuu leeyahay rasuulku sal slm wuxuu yidhi nadara allahu cabdan samica maqaalatii faxafidahaa wa wacaaha wa addaaha rasuulku sal ly slm qofkii xadiidkiisa maqlay yuu saas ugu duceeya buu leeyahay isagoo qofkaasi haddana aan aad fiqi badan u lahayn laakiin dadkiibuu wuxuu gaarsiiyey cilmigii uu maqlay oo rasuulka sal slm uu ka maqlay wuxuu markaa rasuulku sal ly slm ugu duceeyey qofkaas in alla wejigiisa ifiyo marka nadara allahu cabdan samica maqaalatii waxaa laga wadaa riwaayo kalena waxaa ku jirta nadara allahu wajha mriin qof wejigiis allah ifiye waa duco loo ducaynayo in alla wejigiisa uu qurxiyo maalinta qiyaamaha oo adduunkii laftiisina uu nuur yeesho qofkaas wejigiisu bal haddaba ka waran haddii fadligaas uu helaayo qofkii xadiidka soo guuriye maqlay waxaan uu dadku soo gaarsiinayo aan fiqhi badan u lahayn bal ka waran qofkii xadiidka isagu markaa xifdiya ee ku camal falaa ee dadka sii bara waxaan shaki ku jirin in fadligiisu uu aada u weyn yahay arrinkaas marka wuxuu ku tusinayaa in fardu kifaayadan oo dadka in xaqi loogu yeero ah inaanu qolo gaar ku ahayn oo qolo kalena aan laga tegayn ee qof walbaba intuu awood uu leeyahay looga baahanya dadka inuu xaqa ugu yeero marba hadduu qofku cilmi yeesho waa inuu dadka xaqi gaarsiiyo sidaa darteed rasuulka sal l slam hadalkii uu yidhi samica maqaalatii fa xafidahaa wa wacaahaa qofkii xadiidka iga maqla oo xifdiya oo weelayo si fiican u haya macnaha waxaa laga wadaa inuu wax diinkii kamida gartay qofkaasi oo uu daliilkiisii si fiican u xifdiyey oo xujadii ay u caddaatay marka haddii uu soo guuriyo oo uu ugu yeero dadkii waxaas uu maqlay ee u weeleeyey wuxuu marka helayaa fadligaas weyn ee la sheegay wuxuu ku leeyahy marka waqtigan hadda aan joogno suurtagal maaha in dacwada islaamku ay faafto oo khayrku uu faafo haddaanay ahli cilmigii iskaashanin haddii marka mid iyo laba iyo saddex ay yidhaahdaan annagaa wax walba samaynayna taasu marka wax maarata suurtagala maahan buu leeyahay ee waxaa waajiba inay birigii iyo taqwadii samafalkii iyo alla kacabsidii in isu kaalmaystaan kan wuxuu dadkii barayaa wixii alla uu furay kaasuu matalan muxaadar u jeedinayaa wixii alla u sahlay mid kalena dadkii buu macruuf farayaa mid kalena kitaab buu marka alifayaa oo uu faafinayaa mid kalena matalan kitaabkii buu daabacayaa oo uu lacag ku bixinaya daabacadiis marka qaarkeen qaarka kale inuu dulmiyo marka ma aha ee qof kastoo khayrkii bixiya oo diinkii alla faafiya ama kaalmo ka geysta diinkii faafintiisii waa in marka jazaaka allahu khayran la yidhaahdaa waxaan u rajaynaynaa buu leeya dadka kitaabka sharxay in macnaha khayrkaas la sheegay uu soo dhexgelaayo iyo fadligaas weynee la sheegay sidaa darteed waxaa waajib ku ah buu ku leeyahay dadka maaragtay cilmiga raadiya oo dalabat cilmiga ah inaanay naftooda ka xarimin khayrkaas oo ay go'aansadaan in hamigooda weynu u noqdo inay dadka allah ugu yeeraan taa marka macnaheedu maaha inaad habeen iyo dharaarba aadan shaqo kala yeeranin oo dacwo keliya aad ku mashquusho ama qofkii uu gaaraba sidii dalabat cilmigii maaragtay aadka wax u yaqaanay ee ummaddu aada ugu intifaacaysay ama ducaaddii magac weyn lahayd inuu gaaroo kale sharti maaha laakiin dareenka noocaas oo kale ayaa kugu jira inaad dadkii khayrkii ugu yeerto haddii meel aad khayrkii maaragtay ka qayb qaadan karto aada heshana dee waad maaragtay ka qayb qaadanaysaa waxna waa ku bixinaysaa oo kelimad baad marka aada la imaanaysaa ama khayrkii baad dadka ku hanuuninaysaa ama kitaab baad faafinaysaa ama maaragtay wax hadiyad iyo wax noocaas oo kale ah yaad xaqi dadka u gaarsiinaysaa waxa uun muhima inaad mar walba ku fekerto inaad khayrkii bixiso si hanuunkii uu u faafo sababtoo waxaasi waa wax ummaddii oo dhan ku wada waajib ah meelna ugama bixi karno sababtoo ah alle ayaana faray inaan dadka xaqi gaarsiino ugu yeerno sidaa darteed waxaad ku arkaysaa siiradii ambiyada iyo sidai ay dacwada ku wadi jireen oo alla uu nooga warramay kitaabkiisa nooga warramay sunnadii rasuulkana sal alla ly slam ay ka hadashay waxyaaba fara badanoo waxaad marka aad maqlaysaa ama akhrinaysaa ama aad dul istaagaysaa himadaadii kor u qaadaaya si aad dadkii aad khayrka ugu yeerto tusaale haddaan soo qaadano buu leeya dadka kitaabka sharxay rusushii alla soo diray kii ugu horreeyey ee nuux ahaa calayhi salaam iyo suuraddii magaciisa lagu magacaabay badankeed waxay ka hadlaysaa waa uun dacwadii uu nabiyullaahi nuux samaynayay iyo qowmkiisa sida uu xaqa ugu yeeraya marka dacwadii buu marka sheegayaa oo lafdiga lafteeda uu sheegayaa iyo sida uu dadka ugu yeeray iyo waqtigaiyo juhdiga uu ku baxshay iyo sida uu u sabray yaa laga hadlay iyo maaragtay sida alla uu ajiibay iyo sida dadku ugu tirtirsiiyey xaqi oo uu jeclaysiiyey suuraddaas marka macaani fara badan oo waaweyn bay kulansatay alla wuxuu yidhi marka isagoo ka hadlaaya hadalkii nabiyullaahi nuux qaala wuxuu yidhi nabiy llaahi nuux rabbi rabbigayow innii dacawtu qowmii anigu qowmkaygiiyaan u yeeray oo xaqii iyo islaamkii iyo diinta ugu yeeray leylan wa nahaara habeen iyo dharaarba falam yazidhum umana kordhin ducaa'ii aniga yeeridaydii ilaa firaaran carar moogiye carar bayba kasii qaadeenba waa iga sii fogaanayaan wa innii aniguna kullamaa dacawtuhum mar walboo aan xaqii ugu yeero litakfira lahum si aad ugu dembi dhaafto jacaluu asaabicahum farahooda ayay waxay geliyaan fii aadaanihim dhegahooda oo inaanay xaqii maqlin bay rabaan wastakshaw hiyaabahum dharkooda ayayna isku dabooleen si aanay u maqlin xaqii ama aanay u arkinba wa asaruu xumaantii bay kusii taagnaadeen iyo gaalnimadii wastakbaruu waana isweynaysiiyeen istikbaaraa isweynaysiin intaas markay dadkaas ka dhacday oo xaqii ay diideen nebiyullaahi nuux dacwadii ma joojiyey ooma ka fadhiistay shiikha kitaabka sharax wuxuu leeyahay jawaabtu waa maya kama fadhiisanin dacwadii sidii buu u sii waday alla wuxuu yidhi isagoo nebiyullahi nuux ka hadlaaya summa intaa kadib innii dacawtuhum anigu xaqii baan ugu yeeray jihaaraa si caddaan ah iyagoo isla jooga oo isla wada fadhiya yaan xaqii ugu yeeray summa intaa kadibna innii anigu aclantu kor baan ugu qaaday dacwadii lahum wa asrartu lahum waanan u siraystay dacwadii israara siraysi faqultu waxaan ku yidhi istakfiruu rabbakum rabbigiin dembidhaaf weydiista innahu alle wuxuu kaana ahaaday ghafaara dembidhaaf badane oo qofkii toobad keena alla waa u dembi dhaafaa markii aad toobad keentaan yursil alla diree assamaa'a roobkii calaykum dushiinna midraaraa isagoo israacraacaya oo darar badan ilaa aakhiri alaayaat marka waa kanaa nebiyullaahi nuux calayhi salaam oo rusushii ugu horreeyey alla wuxuu ku tilmaamay inuu alla dadkii ugu yeeray habeen iyo maalinna uu dacwada waday oo kor iyo hoos buu qaadayay jahrigu marka siduu ahaa iyagoo dadkoodii dhex jooga yuu si guud ula hadlaayey noocyadii dadkoo wada jooga kulligood yuu si guud ula wada hadlaayay sirtuna waa uun gooni gooni taasina waxay himmadda kor ugu qaadaysaa qofkii raqbo u haya inuu dadkii khayrka ugu yeero oo dadkii alle ugu yeero oo siyaabo kala duwan yaa dadkii loogu yeeri karaa ambiyadii dariiqoodiina kudayaashaa noogu sugan waxa aan samaynayno iyo waxaan iska dhaafayno wabillaahi towfiiq